you all the pop music you love right here on VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo tobanka bisha agoost sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno isbeddelka cimilada iyo doorka ay dhallinyarada warbaahinta ku leeyihiin
marka saxaafaddu waxay leedahay mas-uuliyad ah in ay xogtaa la wadaagto bulshadii wacyigelinta qaybta ugu badan iyagaa leh dhallinyar ahaan iyo saxaafad ahaanba waxa muhiima ka noqotay in aan la shaqayno saxaafadda kala duwan ee af soomaaliya ku hadasha meel ay joogtaba inay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo gudbinta xogta ku salaysan isbeddelka cimilada
ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka taalibaan ayaa sabtida maanta ah ku sii siqaysa magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan kadib markii ay soo qabsadeen magaalada bulacalam ee gobolka logar magaaladaas oo kaabul u jirta afartan mayl ama toddobaatan kilomitir xubin ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka logar ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in taalibaan aysan ka lumin aysan la kulmin iskacaabin xoogan qabsashada magaaladan muhimka u ah dariiqa caasimadda ayaa timid maalin kadib markii ay taalibaan gacanta ku dhigeen magaalada kandahaar oo ah caasimadda ganacsiga iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka iyo magaalada heeraad oo ah tan saddexaad ee ugu weyn afghanistan dhinaca kale weerar culus ayay taalibaan ku qaaday maanta magaalada masaari shariif oo dhacda dhinaca waqooyi halkaas oo ay uga hortageen maleeshiyaad aad u hubaysan oo taageersan hogaamiye kooxeedyo mucaarid ku ahaa dowladda masaari shariif ayaa waxaa ku sugan kumanaan maleeshiya ah oo kala taageersan qabqablayaasha dagaal ee kale ah cabdirashiid dostum iyo ata maxamed nuur arbacadii ayaa waxaa raggaas la kulmay madaxweyne cashraf qani kaasoo ku booriyey inay magaalada difaacaan dhanka kale ilaa saddex kun oo askari oo uu maraykanku u diray afghanistan ayaa lagu wadaa inay gaaraan habeen dambe ciidankan ayaa tegi doona kabul si ay u ilaaliyaan howlaha daadguraynta diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradaha reer galbeedka ee ka howlgala magaalada kabul natiijo hordhaca ah ayaa sabtida maanta ka soo baxday doorashadii madaxtinimada dalka zambiya iyadoo muujinaysa natiijadaasi inuu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaridka hakiende hishilema hichilema ayaa codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ka helay in ka badan boqol koob iyo toddobaatan kun oo cod halka madaxweyne edgar lungu uu keenay boqol iyo toban kun iyo boqol sideed iyo toddobaatan sida ay muujinayso natiijadan ka soo baxday guddiga doorashada natiijada ayaa ah codadka shan iyo toban degmo oo ka mid ah boqol lix iyo konton degmo oo ay ka dhacday doorashada madaxtinimada zambiya dhowaan sidoo kale zoonkaas ayaa ah halka ay ku badan yihiin taageerayaasha madaxweyne lungu dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkan ee dhaca koonfurta afrika ee zambiya ayaa sheegaya in natiijadani hordhaca ah ay calaamad u tahay in degmooyinka dhimanna ay u badan tahay in uu ku codbato hogaamiyaha mucaaridka hikende hichilema halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boorame ka soo diray waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalin walba oo sabtiya xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaannu ku eegaynaa dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga door intee leeg bay ka qaadan karaan isdhexgalka dhallinyarada iyadoo barnaamijka ay toddobaadkan marti igu yihiin xasan kaafi cabdi oo ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale siyaad cabdi geedi oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka ugu horeyn xasan kaafi kusoo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee dhallinyarada ee qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee door intee leeg bay kuwa qaxootiga ka qaadan karaan isdhexgalka dhallinyarada deegaanka axmed nuurow aad baad u mahadsan tahay adii iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a aad baan idin salaamay haddii aan la gudagalay barnaamijka dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhaabi sidoo kale kuwa deegaanka aad bay isu dhexgaleen waxaa mudaa in dhallinyarada deegaanka ama kuwa qaxootiga habeenadii mararka qaar ay isu imaadaan qeybo ka mid ah garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro islamarkaasina ay ciyaaraan kubadda qeybaheeda kala duwan waayahay xasan markii laga tago arintaasi maxaa kaloo dhallinyarada ay wadaagaan hadday tahay kuwa qaxootiga iyo sida kuwa kale deegaanka waxaan ognahay in in ka badan soddon sano ay dhallinyaro iyagoo yarar imaadeen xerooyinkan halka qaarna ay ku dhasheen maxaa kaloo markaasi dhanka isdhexgalka ay sameeyeen
axmed nuurow soddon sano ay ahaa qaxootiga lagu noolyahay ama la joogaa dhallinyarada qaxootiga inta badan waxay barteen kuwa deegaankan sidoo kale maadaama dhallinyarada qaxootiga ay yihiin sharci la-aan haddana waxaa mooda inay ganacsigooda isdhexgalay xitaa mararka qaar badankooda ay ganacsigooda shisha u noqdeen maadaama dadka deegaanka ah ay leeyihiin kibaandho ama sharci deegaanka ay wadanka ay ku joogeen dadka qaxootiga ay lahayn haddana ganacsigii waxaa moodaa inuu isdhexgalay ay isu dhex milmeen dadka qaxootiga ee dadka deegaanka ah waaya xasan waan kuu soo laaban doonaa siyaad maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada deegaanka dhallinyarada qaxootiga iyo kuwa deegaanka doorintee leeg bay dhanka isdhexgalka ka qaateen sidoo kaleeto maxaa ka mid a waxyaabaha ay dhanka isdhexgalka ay ka sameeyeen bismillahi raxmaan iraxiim aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay axmed nuur door weyn ayay ka qaateen dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga dhankaas dhexgalka sida qeybaha kala duwan ee arrimaha bulshada sida nabadda waxbarashada sbootska iyo arrimo fara badan ay wadaagaan xitaa guurka dhallinyarada deegaanka iyo hal meel hal goob hal lawaaxi bay degan yihiin waxbarasho ayay wadaagaan khaasatan dhanka nabadda ay aad ku dadaalaan in badan waxaa arkaysa dhallinyarada ayakoo isla ciyaaraya kuubadooyin isballansanhaya waxbarashada sidoo kale hal fasal ay isla dhigtaan badigood jaamacada sidoo kale way isla aadaan marka waxaa u dhexeeya xiriir weyn oo maaragtay labada dhallinyaro ee deegaanka iyo qaxootiga marnaba kala goyni karin siyaad dhanka guurkaad ka dhawaajisay waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo deegaanka inay guursadeen gabdha qaxootiga dhallinyaro qaxootigana ay guursadeen gabdha deegaanka marka arrintaasi door intee leeg bay ka qaadatay isdhexgalka labada dhinac
door aad iyo aad weyn ayay ka qaadatay maadaama dadka ay yihiin hal qoomiyadda
dhegaystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa in barnaamijkani uusan ahayn kii aan idinkugu sheegnay hordhaca laakiin nasiib wanaag hadda aan barnaamijkaasi helna waxaana ay arrintaasi ku dhacday cilad dhinaca farsamada ah kusoo dhowaada barnaamijkan madasha dhallinyarada oo inoo soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaynu ku soo qaadan doonaa isbeddelka cimilada iyo doorka ay ku leeyihiin bahda dhallinyarta ee warbaahinta waxaa barnaamijkeenna nagala qaybgelaya xuseen sheekh maxamed yuusuf oo ka mid ah khobrada aqoonta u leh isbeddelka cimilada ahna sarkaal ka shaqeeya iga gaar ahaan ekbak waxaa kaloo inagala qaybgelaya madaxa tv-ga mm t v cabdishakuur dayib maxamed waxaa kaloo inagala qaybgelaya nimca xasan cabdilaahi oo ka mid ah astaan t v waxaa kaloo inagala qaybgelaya horri axmed horri oo isaguna ka socda honkable t v dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aynu kaga hadli doonno isbeddelka cimilada iyo doorka ay ku leeyihiin warbaahintu isbedelkaasi cimilada sidii wax looga qaban lahaa ugu horrayn waxaan ku horreysiinayaa xuseen sheekh maxamed oo isagoo ah khabiir aqoon dheer u leh isbeddelka cimilada kana shaqeeya urur goboleedka igad qaybtiisa ekbak ee ka shaqaysa isbeddelka cimilada xuseen bal waxaad nooga warrantaa isbeddelkan cimiladu muxuu saamayn ku yeeshay bulshada iyo deegaanka muxuuna dhib ku keenayaa aashimood maadsan tahay isbeddelka cimiladu
wuxuu saameeyey dhammaan qaybihii nolosha ee bulshada dadka soomaalidu sidaad ogtahayba waxay u badan yihiin xoolo dhaqata beeraley waa qayb ku tiirsan xoolaha iyo qayb ku tiirsan beeraha arrinta ugu muhiimsan marka waxa weeyaan waxyaabihii ay bulshada soomaalida ku tiirsaneed dhammaanteed waxay saamayn ku yeelatay isbeddelkii cimilada isbeddelkii cimiladu markaa adduunyada laba sibuu saameeyaa inuu ku keeno fatahaado daadad iyo roobab iyo duufaano iyo inuu keeno roob yaraan marka geeskan afrika si guud isbeddelka cimiladu wuxuu saameeyey inuu roob yaraan keenay taas markaa waxaa loo baahday in wacyigelin laga sameeyo iyo in dadkii la ogeysiiyo isbeddelku siduu yahay waxaa la isticmaalaa oon ka shaqaynaa annagu haddaan nahay urur goboleedka igad xaruntan ikbak waxay ka shaqaysaa inay soo saarto xogta iyo saabaasha cimilada iyo rababka iyo wixii la xidhiidha marka waxaan isleeyahay waxaa markaa muhiim noqotay saxaafaddu inay ku leedahay muhiimad inay xogtaas gudbiso wacyigelintii baa loo bahan yay dadkii gaadho marka saxaafaddu waxay leedahay mas-uuliyad ah in ay xogtaa la wadaagto bulshadii wacyigelinta qaybta ugu badan iyagaa leh dhallinyar ahaan iyo saxaafad ahaanba waxaa muhiim markaa noqotay in aan la shaqayno saxaafadda kala duwan ee af soomaaliya ku hadasha meel ay joogtaba inay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo gudbinta xogtaa ku salaysan isbeddelka cimilada roobabka saadaashoodu siday yihiin iyo wakhtiyada ay roobku imanayo xilliga inay waxbeertaan ay tahay waxyaabahaaso dhan baa markaan kala shaqaynaa markaa muhiimadda intaas leeg ayay saxaafaddu ku leedahay gudbinta xogta isbeddelka cimilada waad mahadsantahay
cabdishakuur dayb maxamed waxaad ka socotaa mm t v sideed ula wadaagi kartaan xogta isbeddelka cimilada odayaashiinna iyo bulshada ku nool guud ahaan geyga soomaaliyeed haashim horta aad iyo aad ba walaal u mahadsan tahay warbaahintu mar walba door muhiimay kaga jirtaa ogeysiinta iyo waxbarista bulshada arrintan isbeddelka cimiladuna waa arrin dhab ah oo aynu aragno xaqiiqadeedii iminka la isweydiin maayo isbeddelka cimiladu saamayn intee leg buu leeyahay iyo muxuu geysan karaa laakiin maanta waynu arkaynaa abaaraha soo maray iyo roobabka badan ee maarata meelaha qaar waxyeelada ka geystay duufaanaynu aragnay isbeddelkii cimilada dadku way taabatay oo arrintaasi waa arrin dhaba waxaa loo baahan yahay markaa in laga howlgalo dadka in la baro sida loola noolaado isbeddelka cimilada iyo saamayntiisa mas-uuliyadda koowaadna waxa ay saaran tahay dadka ka shaqeeya warka inay faafiyaan oo dadka ay wax u sheegaan oo dadka wax baraan waana warbaahinta shaqadaydii hore ee caadiga ahayd unbay ka mid tahay dadka in loo sheego saadaasha cimiladu waxay tahay waxa soo fool leh iyo waxyaabaha jira sida loogu wacyigeliyo waxa ugu yara la odhan kara waxa weeyaan qofka haddii loo sheego khatar ku soo socota ama habka uu wax u beeranayo ama xilli roobaadku inta uu noqonayo waa xogta ugu muhiimsan noloshiisa uu ku kafayn karo waana shaqo warbaahineed oo saxa oo aanu doonayno inaannu ku dabaqno hawlahayaga caadiga ah cabdishakuur tv-giina m m t v wax barnaamijyo ku saabsan isbeddelka cimilada oo aad u gudbisaan bulshada ma jiraa sida saadaasha hawada oo kale inaad dadka usii sheegtaan oo aad la wadaagtaan xogta aad ka haysaan saadaasha hawada guud ahaan ama somalilan ama gobollada kale ee soomaalidaba
haashimow inkastoo inay joogto ahayn haddana waxaa jira warar aanu ka helno wasaaradda beeraha oo qaabilsan arrintaasi mararka duufaantu ay soo socotoo kale sidii ay u dhacday duufaantii la odhan jiray sagar dhowr jeer bay wasaaradda beeruhu ka hadashay roobab laxaadlo oo soo fool leh dadka waanuu gudbinay waannu u sheegnay weliba dhanka xeebaha oo kale oo ciidankan ilaalada xeebuhu inta badan ay wacyigelin ka sameeyaan marka ay soo fool leeyihiin cimilada isbedelaysa ama roobka ama duufaanta qaybteedaanu ka qaadanaa laakiin barnaamijyo joogto ah ayaan hadda ugu talagalay inaannu dadka maalin walba ugu sheegno siday isu bedelaysa cimiladu barnaamijkeenna waxaa kaloo inoogu martiya nimco xasan cabdilaahi oo ka socota astaan t v nimco waxaan ku weydiiyey doorkee ayay warbaahintu ka qaadan kartaa isbeddelkaasi cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku keenayso bulshada
aad baad u mahadsan tahay haashim warbaahintu door muhiima ayay ka qaadanaysaa inta badan waxaanu ka shaqaynaa ayay ka mid tahay arrimaha bulshadu waxaanu ka qaadanaa ambaba aanu qayb ka noqonaa markay duufaan oo kale ambaba ay ku soo socdaan oo kale dabaylo xoog leh ambaba daadadoo kale dadka oo kale waanu ka wacyigelinaa waxaanu ka samaynaa barnaamijyo si aanu ugu wacyigelino in ay khatarteeda iska ilaaliyaan ay ka guuraan meelaha uu daadadku kusoo socdaan oo kale ambaba ay dabeelaha oo kale ay kasii hortagaan waxyaaba far badan oon kaga qayb qaadanaa ayaa jira
tusaale ahaan haddaynu imika soo qaadano waqtigan aynu ku jirno waxaa ka daaya gobolada somalilan roobabaa ka daaya waxaa mararka qaarkood xidhma isku socodka magaalooyinka gaadiidkii iskaga gudbayay ee dadweynaha ee ama raashinka siday ama rakaabka siday arrimahaasoo kale siaad ugu soo bandhigtaan bulshada in ay saamayn ka timid isbeddelka cimilada ay tahay aad baad u mahadsan tahay wararkayga iyo barnaamijyadeediiy warbixinaha aanu bulshada la wadaagayno oon kusoo darnaa waxaan u sheegnaa inay maxaaheeday ka feejignaadaan oo kale daadadkaas oo kale
waxaa kaloo barnaamijkeena inagala qayb qaadanaya horri axmed horri oo isagu ka socda telefishinka home cable t v seed u aragta adigu doorka ay ku yeelanayso warbaahintu isbeddelka cimilada siisay ugu gudbin karaan bulshada somalilan ama soomaaliyeed ee dhegaysanaysa isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ku iman kara bulshada sida daadadka iyo waxyaabaha la midka ah haashim aad baad u mahadsantahay marka hore adiga iyo laanta afka soomaaliga ee v o a sida ay warbaahintu u gudbin karto ama ay uga qayb qaadan kartaa haashimow horta warbaahintii hadda labay kala noqotay mid dhijitala oo u soo wareegtay social media waxaan loo yaqaanee internet online-ka ah iyo midii soo jireenka ahayd ee dhegaysiga ahayd ee audienska ay dadka amidiiyo magaalada meeshay doonaan ha joogaan ha dhagaystaan ay ahayd hadda anigu mid uuman dareemayaa wixii maqal iyo muuqaal buu dunidii u gudubtay oo muuqata inay u gudubtay maqal iyo muuqaal haddii dadkii magaaladu maqalkii iyo muuqaalkii la gudbinayay ay ku badbaadaan ay roobashii iyo duufaanadii iyo dabaylihii iyo xiliyadii kala duwanaayee climaty changeka ay kaga badbaadaan dadkeenii baadiye xoola dhaqatadii ama webiye garab degan ama buuraha xoolaha ku dhaqanayay waa in iyadna leedhaa siay ugu badbaadeen warbaahintii u geynaysaa warbaahintii ay ku noqonaysaa anu markaa mid uman qabaa koley dad iga khabiirsan oo iga aqoon badanna way fadhiyaan madashan aad nagu waraysanayso waa in loo bedelaa dadka warbaahinta tuulooyinka waa in laga sameeyaa meelo dadku ay isku yimaadaan dadku ka wacyi qaataan oo tiviyadu ay ka baxaan oo imikao kale tiviyadu si ay uga qayb qaataan oo wasaaradaha waxaan ku shaqada leh ee howlahan ku jira iyo tiviyada mulkiilayaasha agaasimayaasha inta iskaashadaan tuulo kastaoo laleeyahay babalation fara badan oo reebaadiyaha ku xidhan oo caana la keeno dhuxul la keeno oday usoo qayl tago in ama xarun laga sameeyo tv oo dadku wax ka daawadaan haasi ay u gaadho ayaan anigu ku talin lahaa haddii dadku ay wada heli karaanna in cid caawisa leelo hay-adaha sida hay-adan igaad oo kale iyo qaramada midoobey iyo gruubkani intay isku tagaan ay dadkeenna ku samayn karaan xarumo wacyigelin oo oday kaaba qabiilkaoo kale loo samayn karo ama odayga deegaankaoo kale loo samayn karo telefon every item kasta oo ka hadlaya cimilada ama waxa dhacaya loogu diri karo taasaanan u qabaa warbaahintuna intaa unbay dadka gaarsiin kartaa ayay halkayga ugu geyn kartaa xuseen sheekh maxamed hay-adiinan icbak ee hoos digta urur goboleedka igad ee ka shaqaysa isbeddelka cimilada xogaha iyo waxyaabaha ku saabsan isbeddelka cimilada sidaad idinkula wadaagi kartaan warbaahinta ku hadasha af soomaaliga aashime waad mahadsantahay walaal waxaanu la wadaagi karnaa waxa weeyaan xaruntayadan nicbak waxay soo saartaa saadaasha hawada iyo cimilada iyo rababka iyo wixii la xidhiidha si joogtaa waxaan ku soo saarnaa toddobaadle bille saddex biloodle waa xog joogtaa oon la wadaagno waxaan qabanaa shirar kala duwanoon dadyo kala duwan oo daneeyayaala aan ku casuulno marka waxaan samaynaa wariyayaal baan tababarnaa aan tababar u qabanaa aan ku tababarayna siday xogtan ula wadaagi lahaayeen bulshada ama siday qayb uga noqon lahayd shaqadooda joogtada ee maalinlaha gudbinta xogta isbeddelka cimilada waxyaabaha tusaale aan kuusii kara waxa weeyaan marka aan tababarno wariyayaasha waxaan u fududaynaa inay haddii loo baahdo ay sameey barnaamijyi ka sameeyaan ku saabsan xogtaa gudbinteeda adduunyada markaa iminka sidii ay akhyaartii iga horreysay sheegaysay cimiladii waxay taabatay maalin walba nolosheenii taasi markaa waxay u baahan tahay in dadkiina xogtii helaan marka arrintan la xidhiidha saadaasha waa arrin laga keenay dee si aqoon ku salaysan usoo baxday marka boqolkiiba sagaashan arrin xaqiiqa lagu dhoweeyey taasi markaa waxay u baahan tahay in wakhtigeeda la gudbiyo arrinta ugu muhiimsane aan mar walba kala hadalnaa waxa weyaan ama aan dhiirigelina waxa weeyaan saadaashaasi inay bulshada xoolodhaqata beerleyda heshaan ay helaan xilligii loo baahnaa taasina waxay ka anfacaysaa in ay ku howlgalaan ay wax ku beertaan marka annaga waxa muhiim noo ah inaan saxaafadda iyo idaacadaha iyo tifiyada aan kala shaqayno af soomaaliga ku hadla ama soomaali deegaanada ay degtaa inaan xogtaa u gudbinno ay iyaguna usii gudbiyaan si joogtaa markaa saasaan annagu mar walba waxaan diyaarunahay inaan xogtaa la wadaagno aan u gudbinana waad mahadsan tahay inagoo ku guda jirnaa gunaanadkii iyo gebagabadii barnaamijkeenan madasha dhallinyarada ee aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aan u soo noqdo dhinaca cabdishakuur dayb maxamed een, xogta uu sheegay een, xuseen ee, hay-adoodan ikbak ee, igad ee ka shaqaysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada siaad uga sii dayn kartaan ee, telefishinkiina si ay xogta u ogaadaan dadka daawadayaashiina ee soomaaliyeed ee dhegaysanaya si ay uga faa'iidaystaan een, dhibaatooyinka ama waxyaabaha ay keeni karto
een haashimu horta waa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka horeba wasaaradda beeraha oo iyagu ay taageerayeen baanu ka qaadanaynay een haddii iminkana igbak ay hawshaa qabanayso annagu mar walba xog sugan baanu u baahannahay waxaan dadka u sheegnaanu u baahannahay igadna waa la-aan sare oo haddii hawshaa laga xigto iyaduna aad iyo aad sharaf u mudan een waana il kale oo muhiima oo warbaahintu ay heleen marka hore ciidamada ilaalada xeebaha iyo wasaaradda beeraha iyo baa xogta laga qaadan jiray iminkana haddii xog regional ama een xog gobolka oo dhan ka hadlaysa la arko iyaduna waa mid aad u wanaagsan oo dadweyne intan ka badan la gaadhsiin karo waayo igad een, toddoba wadan baa ku wada jira xogtana way wadaagaan marka anugu waxabaan u arkaa meesha ugu mudan ee maanta xog laga qaadan kara inay tahay nimco een, xasan cabdilaahi oo iyadoo astaan t v ka socota t v-giinu inta badan waxaa hayaa barnaamijyada een, madadaalada u badan sideed ugu gudbin kartaan bulshada jecel een, isbeddelka cimilada iyo dhibaatadooda siday ugu gaashaaman karaan inaad u samaysaan barnaamijyo ama ruwaayado ka hadlaya isbeddelka cimilada Een, aad baad u mahadsan tahay haashim tifigeygu inta badan madadaalada iyo arrimaha bulshada ayuu xooga saaraa Een, qorshahana way noogu jirtay dhowaan weliba inaanu qabano barnaamij een, ka sheekeynaya een, cimilada iyo isbedelka cimilada Een, waxaan ugu gudbin karnaa inaanu si xogta joogta markaan u helno aan ka samayno warbixinoo kale oon ugu gudbinayno bulshada marka iyadoo kale een, waan uga mahad celinaynaa xogta saxda ah aanu ka helayno waxaanu jecelnahay inaanu noqono tifiga keliya ee ku xidhnaada iyada xogta saxdaa ka qaata marka qorshuu noogu jiraa barnaamij noocaasa inaanu samayno insha allah waayahay hore axmed hori een, waxaad ka shaqaysaa telefishinka een, home cable t v waana wuxuuna ka mid yahay telefishinada aada loo daawado een, waxyaabaha xogaha ee ay hayaan hay-addan ikbak ee hoos tigta urur goboleedka igad waa xogo ay u baahan yihiin bulshada ku nool een, guud ahaan deegaanadeenna siad ugu gudbin kartaan idinkoo adeegsanaya xogtaasi ay hayaan urur goboleedka igad hay-adooda ikbak ee ka shaqaysa deegaanka siad ugu bandhigi kartaan waayo waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid a saamaynta ayaxu uu ku leeyahay oo isaga laftiisa uu isbeddelku keenay ee saamaynta kale saadaasha hawada iyo isbeddelka cimilada siad u isticmaali kartaan ead ugu gudbin kartaan xogahaasi si ay uga faa'iidaystaan daawadayaashiin horta haashimow ee, waad mahadsan tahay oo saad arkaysa hor tviyada soomaalidu inta badan waxaad moodaa inay saadaasha hawada gudbinteeda iyo xiisaha loo qaba eed ka dhex arkaysa markaad guud ahaan tviyada daawataa uu kooban yahay oo t v keliyaan arkay tviyada soomaalida t v saadaasha hawada gudbiya oo t v-ga qaranka soomaaliya oo nairobi weliba laga soo galo saan arkay laakiin haddii hadda hay-adan igad qaybteedan u qaabilsan saadaasha hawadu ay leedahay macluumaadkii annaga ah ayaa tviyadii si dhaba u siinayna dee cid kastaba inay ummaddeeda badbaadiso qasab bay ku tahay Ee, mas-uuliyiinta iyo dadka shaqaynaya oo dhanna inay u adeegaan ummaddu ay xogtii la wadaagaanoo igad ee, laantan ee, hay-adan iyo intaniba ay isqaab- ay- ay isqabsadaan anigu wax weyn baanu arkaa wax soo kordhayna waan arkaa haddii hay-adan een, een, ee, ii sheeg een, ikbakna ay samaynayso inay naga caawiso si saadaashii beeradhe iyo ay ribood beeradhe iyo bixinayso waa guul labaad u sooyatay ee, dadka soomaaliyeed iyo dadka geeska afrika annagana baahinteeda iyo jadwal samaynta wakhtigii inaanu gudbinaa noo muhiima waana ku ammaanaya inay igad usoo jeesatay inay dadka sooraska kala duwan mariso inagoo een, gunaanadii doona xuseen oo ah khabiirka dhinaca isbeddelka cimilada ee ka socda ikbak aan weydiinayaa xogaha iyo waxyaabaha aad haysaan isbeddelka cimiladu maadaama uu saamayn ku yeeshay nolol maalmeedka siad doonaysaa inaad ku gaadhsiisaan idinkoo adeegsanaya warbaahinta soomaalida
Een, haashim aad baad mahadsan tahay sidaan horeba u sheegay ee, xogtaa gudbinteedu muhiim bay aad noogu tahay marka xog la helaa baa tala la helaa marka waxaan ku gaadhsiin doonaa annagoo isticmaalayna la shaqaynana idaacadaha iyo tiifiyada aan eh, kor ku soo sheegay ama so- soomaaliga macnihii soomaalida tiifiyada soomaaliga inay xogtaas la wadaagaan waxaa kaloo jirta annagu waxaan ka shaqaynaa waxaan la shaqaynaa wasaarado kala duwan wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha Eh, marka wacyigelintaasi marka ilaa heer degmo heer tuulo inaan ka shaqayno oo aan xogtaa gaadhsiino iminka waxaa jira eh, way fududahay inaad eh, inaad gudbisaa macnihii xog telefoon baa lagu diri karaa qoraal yaroo fudud ama message marka mar kasta annagu waxaan ka shaqaynaynaa inay xogtaasi s- gaadho bulshada xoolo dhaqata beeralayda ah ee miyada joogta ayna ku saleeyaan anay ku qorshaystaan howlahooda maalinlaha ah si ay uga taxadaraan dhibaatooyin ka soo gaari kara mar haddii aan laga fursanayn isbeddel yimiday oo cid walba dareentay waxaa muhiima in farsamooyinkii iyo xogihii ah, markaa yaalla ee xaqiiqda ku salaysnaa la wadaago taasna waxaan jecelnahay inaan idaacadaha ay ka mid tahay v o a tifiyada kala duwan san hore usoo sheegay aan la wadaagno iyaguna ay usii gudbiyaan si joogtaa waad mahadsantaha intaa waxaynu kusoo gunaanadinnaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb qaateen xuseen sheekh maxamed oo ka socday hay-adda ikbak ee urur goboleedka igad cabdishakuur urdeyd maxamed oo ka socday m m t v iyo nimco xasan cabdilaahi oo ka socotay astaan t v iyo horri axmed horri oo isaguna ka socday home cable t v barnaamijkeennaasi oo aynu maanta kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo doorka ay ku yeelanayaan bahda warbaahinta si ay ugu gudbiyaan bulshada soomaaliyeed ee dhegaysanaysa waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada hargeysa anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka premier league ingiriiska ayaa xalay si rasmi ah u furmay xilli ciyaareedkiisa cusub ee iyo waxaana lagu furay kooxaha brentford iyo arsenal kooxda brentford waxaa ugu dambeysay inay ka ciyaarto horyaalka koowaad ee ingiriiska ilaa muddo hadda laga jooga afar iyo toddobaatan sano waxaana sugitaankaasi dheer ay xalay kusoo gabagabaysay guul muhiim ah oo ay ku furtay horyaalka markii ay laba gool iyo eber ku dharbaxday kooxda arsenal kooxdan ayaa ciyaartooyda u safnayd koob iyo tobanka ciyaartooy ee qaybtii hore usoo gashay saddex ka mid ah oo keliya ay haysteen khibradda horyaalka premier leaga waxaana sidoo kale barbar socotay in markii ugu horreysay muddo ka badan hal sano horyaalka ingiriiska uu dib ugu soo laabtay iyadoo garoonka loo ogol yahay taageerayaasha labada dhinac ciyaaraha maanta dhici doonana waxaa ugu soo horreysa ciyaar goordhow bilaaban doonto qadar hadda ka yar afartan daqiiqo taasoo dhex mari doonta manchester united iyo ladies united waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka old travel ciyaaraha kale ee isha lagu haya waxaa ka mid ah chelsea oo la ciyaari doonta crystal palace iyo liverpool oo caawa booqan doonta kooxda norwich city spain sidoo kale horyaalkiisa laliga ayaa isna xalay furmay valencia ayaa guul ku bilowday ciyaarta furitaanka markii ay hal iyo eber kaga badisay kooxda khitaab ruushiya sidoo kale horyaalka bundesligaha jarmalka ayaa isna furmay jimcihii shalay waxaana lagu furay kooxaha bayer munikh iyo brushia monshan galadbak waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah goolka kooxda bayer munikh waxaa u dhaliyay robert lewendoweski halka kooxda brushia monshan gladbach uu goolka u dhaliyay alxasan beleya ciyaaraha maanta dhici doonana dhegaystayaal natiijooyinkooda waxaad maqli doontaan biri hadduu rabbi raalli ka noqdo haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aanu aadno dhinacii heesaha heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
anoo qayla doon rabaa qaahira qaahira kalkacal tagay qaahira qaahira qaahira kalkacal tagay yaa kala